بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين وصلى اللهم على سيدنا ونبينا محمد dhammaan dadka reer celigaabo ee halkan isugu yimi madaxweynaha soo dhoweyntiisa iyo madaxweynaha iyo mas-uuliyiintiisa waxaan ku salaamaya salaanta islaamka asalaamu calaykum waxmatullahi wabarakaatu salaan kadib aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa dadkii reer celigaabo ee madaxweynaha waqtigiisa soo dhoweeyey iyo siday u muujiyeen dareenkooda u muujiyeen ee waddada ceerigaabo ay u muujiyeen siday ula garab taagan yihiin siday u muujiyeen sapoortka iyo taageerada madaxweynaha ay u hayaan siday u muujiyeen daljacaylka iyo wadaniyadda ka muuqata waxaan leeyahay peoples ceerigaabo spoken way muujiyeen dareenkoodii aadna waa mahadsan yihiin intaa kadib waddadii ceerigaabo sidii la sheegay ee inta badan laga warramay waa la bilaabaya maanta madaxweynuhu wuxuu yimi bilowgii ee dhaqaajintii waddada ceerigaabo waddada ceerigaabo bilowgeedu waxay markii hore la dhagax dhigay madaxweynuhu inaas madoobe dad badan baa lahaa la samayn maayo oo waa been waxaanu samaynay oo madaxweynuhu runtii sameeyey in la sameeyo bajetkii oo golaha u gudbiyey baarlamaanka bajetkii oo loo saaray xoolaha iyo gaadiidka way suurto gashay waxaa sidoo kale madaxweynuhu dalbay qalabkii qalabkiina waa diyaar oo waa kaa maanta yaalla meel waliba goob waliba yaalla goobii loogu talagalay dhaqaalihii loogu talagalay qurba joogga guddidaa u baxday wax badanna way ballan qaadeen ilaa toddoba milyan oo dollar bay ballan qaadeen waxaa gacantayda soo gaaray ilaa hadda hal milyan wixii ahaa contribution hadday yihiin kii dawladda hadday kii kii qurba jooggaba milyan iyo boqol baa soo gaaray waxaan mahad gaara halkan uga jeedinaya wasaaradda waxbarashada oo kaalin mugle ka qaadatay hadday ahayd soo dhoweynta iyo hadday ahayd lacagta ay bixiyeen boqol iyo labaatan kun oo dollar ay leedahay waxbarashadu ayaana soo gaadhay aad iyo aad baan ugu mahad celinaynaa qurbajoogii in badan iyagaa ka soo dheereeyey nusataacii carruurta ayaa qurbajoogii maalin walba noolin jiray maxaa ku qabanaysaan iyo waa cunaysaan ee nagu yaadidi jiray ka soo dheereeyey waxaan leenahay walaal weli waa loo baahan yahay dalkaaga waxgarro waxaan leenahay waddada caarigaabo shalayta haddaa u arkayseen waxaan suurtagal ahayn maanta waa wax suurtagaloo la samaynayo caadadeed bay tahay liidarku inuu u horseedo bulshada waxay u arkayaan inay suurtagal ahayn sida laga wariyo ns mandela mandela markii uu ku jiray halganka wuxuu yidhi it's always impossible until it's done had iyo jeeraale waa waxaan macquul ahayn ilaa la qabto waa halabuurka madaxweynaha ayay ku timi waddadu iyadoon la arkayn oo dadku aanay dareenkaa qabin ayuu geliyey kambaynkiisii markuu dowladda u taagnaa iyadoo loo doortay ayuu guddi u saaray oo dhagax dhigay oo lacagteediina diyaariyey waxaan leenahay insha allahu tacaala waxaa arki doontaan waddadoo la furay oo la dul marayo ayaa berri noqon doonta insha allahu tacaala taariikhdana u geli doonta madaxweynaha haddana waxaan kusoo dhaweynaya madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه waxaa farxad weyn aad inoogu wadaa oo farxad weyn gaaraanaya maanta in aniga ka soo qayb galo xafladda tan aynu maanta waddadii ceerogaabo aynu hawsheedii ku bilaabayno waddadaa aynu xaggaynu ka soo gelino aynu ogeyn waddadaa oo dalka siay isugu xidhayso ummadda siay isugu keenayso waxay dalkii dadka ku soo kordhinayso iyo qiimaha u leenahay aynu wada ogsoonahay waxa maanta isu ka keenana ah markaa waxaanu leenahay waddadaa aad baanu ugu dadaalay saanu ballan qaadnay sidii la sheegay qalabkeedii waa la keenay wixii loo baahnaa waa la keenay wixii loo baahda kalena diyaar baa mar walba la leeyahay sidii waddadaasi u hirgeli lahayd waxalla sidii wax kasta noo kacday ay noogu soo toogi lahayd ee dalkeenna iyo dadkeenu isku xidhnaan lahaa ee ummadda horumarkiisa iyo isku xidhnaantiisa iyo midnimadiisa iyo horumarkiisa aynu ugu dadaalaynu saman lahayd marka soo dhoweynta halkan lagu soo dhoweeyey ee dadweynaha reer cergaaba lagu soo dhoweeyen iyo mas-uuliintiisa madaxdiisuna aad baan uga mahad celinaynaa aad baan uga mahad celinaynaa waxaan soognahay hawsha oo barbarkay ka baxdiya waa bakeena hale marka hawsha aan isku ogaano aad iyo aad aynu ku sugan salaam calaykum waraxmatullahi wabarakatu